بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلام على رasuuل الله وبعد waxaa runtii maanta halkan ku qabsoomay shirkii golaha wasiirada iyadoo maanta ay bishu tahay sideed iyo toban waxaa runtii sida caadiga ah shirku uu ku furmay warbixintii xagga amniga runtii iyadaynu ognahay in dalku uu dagaal ku jiro laakiin xukuumaddu ay guulo waaweyn ay kasoo hoysay waxaa ugu dambeeyey in runtii ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen dad badan oo ka mida qaswadayaasha iyo dadka qaraxyada ka samaynaya oo ayna ogeyn in dilal iyo howlo carqaladeed ay maaragtay magaalada muqdisho oo ka dhacday arrintaas waa wasiirka amniga si fiican buu runtii uga hadlay waxaa kaloo laga hadlay maanta in wakti adag runtii dalku uu ku jiro waxaa la waajahayaa sidaynu ogsoonnahay hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa xukuumaddu maanta ay baasgaraysay sharciyo badan oo xidhiidh la leh hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka dabcan sidaynu wada ogsoonnahay ra-iisul wasaaruhu waxaa jira guddi uu xil saaray arrintaas oo golaha wasiirada oo runtii anugu aan madax ka ahaa waxaanu diyaarinay ilaa saddex iyo labaatan hindis sharciyeed iyo isugu jira muxuu ahaa magacaabidda guddiyada madaxa bannaan oo baarlamaanka runtii aanu qaar qaarna ay hor yaalaan qaarna aanu horgeyn doono sidii laysku ogaana ay jiri doonto sketch walcad oo ay ku wada shaqeeyaan xukuumadda iyo baarlamaanku maanta waxaa la ansixiyey hindis sharciyeedka xuduudaha iyo federaalka oo runtii ay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa kaloo aan maanta ansixinay hindis sharciyeedka doorashooyinka dabcan hiigsiga labada lix iyo toban labada kun iyo lix iyo toban wuxuu ku qotamaa in dalkan la gaadhsiiyo doorashooyin xor ah marka waa in la dhisaa guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka waana in la hirgeliyaa sharciga doorashooyinka dalka waxaa kaloo maanta shirku runtii uu xoogga saaray oo uu ka hadlay arrinta miisaaniyadda miisaaniyadda labada kun iyo iyo shan iyo tobanka waxaynu ogsoonnahay schedwal cad baa baarlamaanku uu ka lahaa waxaa u xadaysnayd in maxay atay bishii hadda dhammaatay runtii baarlamaanka la hor keeno sida ku qoran muxuu ahaa shintiriska baarlamaanka waynu ogsoonnay xaaladdaas markii hore runtii dib bay nooga dhacday laakiin maanta miisaaniyadda golaha wasiiradu waa ansixiyeen waxaana la horgeyn doonaa baarlamaanka ayaa la horgeyn doonaa si guud waxaa ra-iisul wasaaraha dalku uu warbixin uu ka bixiyey xaaladda siyaasadeed uu dalku uu ku jiro iyo inayna haba yaraatee loo baahnayn golaha wasiirada inay saameyn ku yeelato waxaynu ogsoonnahay dalka muxuu ahaa kabinedka ama golaha wasiiradu wuxuu u xil saaran yahay hagidda howlaha fulinta ee dalka sida ku cad dastuurka marka wasiir walba shaqadiisii inuu qabto go-aankaasi runtii golaha muxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu waa gaadhay shaqaduna si habsamiya ayay runtii u socotaa waxaan jecelahay halkan inaan ka sheegno in aan ugu bishaarayno shacabka soomaaliyeed in aanay saameyn ku lahayn muxuu ahaa shaqada xukuumadda oo si habsamiya u socon doonto wixii markaa dhibaato ee jirana runtii ay si afgarad iyo wadahadal iyo isfaham ay kusoo dhammaan doonto waad mahadsantihiin
magaca ku bilow qofka raba inuu su-aal weydiiyo
runtii khilaafka siyaasadeed waxaan u malaynayaa waa arrin xaqiiqo oo jirta haddiiba ay khilaaf siyaasadeed uu jirana sidaan imika tilmaamay waxaa runtii ay tahay in lagu soo gebagabeeyo isfaham iyo wada hadal si fiican bay hawshaasi u socotaa waxaan rajaynaya wakti dhow in laga wada hadli doono ay soo ay soo idlaan doonto arrinta ku saabsan xubno golaha wasiirada ah oo sheegay ama wasiir ka midi wasiir uu sheegay inay u soo gudbiyeen muxuu ahaa tala soo jeedin ra-iisul wasaaraha waxaan filayaa jawaab cad xafiiska ra-iisul wasaaraha ka bixiyey statementkaas waad wada haysataan runtii ma aha dhaliisha aynu ognahay inay ku tacalluqdo in ra-iisul wasaaruhu uu ka gaabiyey ama xukuumaddu ay ka gaabisay shaqadii ay dalka u haysay arrintaa waxaa qiray khudbadihii ugu dambeeyey madaxweynuhu waa sheegay guulaha runtii dalka xukuumaddu ay u hayso iyo muxuu ahaa meelaha la gaadhay markaa xidhiidh lama laha waxaa prime ministerka xafiiskiisa ka soo baxay warbixin sheegaysa wasiirkii u arka waa la kala ra'yi doonaan karaa dabcan golaha wasiiradu laakiin waxaa lagu go-aan qaataa golaha wasiirka golaha wasiirada dhexdooda shirka golaha wasiirada ayaa go-aanku ka soo baxaa marka wasiirku u arka in aanu la jaan qaadi karin hadda qaabka shaqada ra-iisul wasaaraha iyo golaha xukuumadda ay u wadaan waxaa u furan runtii inuu iscasilo oo xilka uu baneeyo oo cid kale markaa shaqadiisa ay qabato taas baan intaasaan ka odhan lahaa run ahaantii arrinta ku saabsan in wasiir uu ka hadlo isagoo ku hadlaya magaca xukuumadda inuu ka bixiyo jawaab dhacdooyinka siyaasadeed dalka ka dhacaya waxaan filayaa brosijarka caadigaynu ognahay xukuumaddu afhayeen bay leedahay wasiirka warfaafinta ayaa jira cid u idman baa jirta marka waa iska sharci daro inuu qof wasiiri magaca xukuumadda iyadoo go-aan gole wasiiro ka soo baxay aani jirin inuu ku hadlo taa waan dareemi karnaa arrinta baydhabo ka dhacday runtii waxaa jooga kusimaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiyaha baarlamaanka waxaan filayaa isagana statementkiisa iyo in la ogaan doono annagana runtii prime ministerka iyo xafiiska prime ministerku arrintaas wakti dhow ayay warbixin ka soo saari doonaan haddii alla idmo arrinta ku saabsan shirka copenhagen shirka copenhagen waxaa shir qorshaysan oo lagaga hadlayo new dealka ama hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka shirka inkastoo levelkii iyo mustawihii runtii laga yaabo inay saameyn ku yeelatay mashaakilka iyo khilaafaadka siyaasadeed laakiin waxay xukuumaddu ku dadaalaysaa in mar walba arrimahaasi muxuu ahaa looga faa'iidaysto waxa ay ugu jirto maslaxadda dalka dalka maslaxaday uguma jirto inuu dib u laabto hiigsiga labada labada kun iyo lix iyo tobankana dadka soomaaliyeed in la gaadhsiiyo weeye horta waxaan runtii aada uga xunnahay baarlamaanka kalfadhigan shanaad shaqo badan baa u taalla waxaan isku ogeyn guddoonka baarlamaanka iyo guddida golaha wasiirada ee u xil saarnaa arrimaha sharciyada inay shaqadooda runtii ay qabsadaan waxaa loo xadeeyey schedwal ama muxuu aha jadwal laysku waafaqsan yahay oo golaha xukuumadduna uu kusoo gudbiyey hindsharciyeedyada lagaa maarmaanka oo ah hiigsiga labada kun iyo lix iyo toban baarlamaankuna ay ku ansixiyaan waxaynu ogsoonnahay inay soo dhex gashay arrimo siyaasadeed oo laga yaabo inay carqalad ku keento inuu shaqadii nooca aha baarlamaanku u qabsoono waxaan ugu baaqayaa xubnaha golaha baarlamaanka inay priority siiyaan runtii sidii loo dhaqaajin lahaa howlaha ku xidhan in dalkan doorashooyin xor alla gaadhsiiyo waa run carqalado badan baa ka jira caqabaad badan baa soo wajahaya waxaan laakiin aada u rajaynayaa in lagu guulaysan doono oo laga bixi doono xaaladaha hadda lagu jiro arrintaasina ay xaqiiqoobi doonto haddii ilaahay idmo